shirkan oo yahay qabanqaabadii wasaaradda hanraabta iyo arrimaha qoyska puntland iyo weliba lankuwada laayee amniga nabadda iyo midnimada bilaanta puntland kaasi oo yahay ku qayb galeen qiibo shilgadisan ee bulshada degmada garoobe wasiir ku-xigeenka wasaaradda hanraabta iyo arrimaha qoyska puntland aamine maxamed cabdulaahi iyo weliba iyo ku hadalay muhiimadda iyo bilaanta nilata nabadda iyo midnimadiyo waxaynu u baahannahay wadajir isku duubni dowladnimaa wax lagu yahay dowladnimaa tiir ah dhammaanteenba inaan ilaashanno amniga iyo nabadgelyada waxaa kaloo jira dhibaatada ka dhacda iyadana sool oo ah inooga baahan garab iyo isgarab taag taasina bay inooga baahan tahay haweenku waa mar walbaba waa halbowle waa hooyo hooyana waa hooy dhibtii dhacday ee lagu soo qaxay ee garoowe dadka ay galaascaanadu ka soo qaxeen hooyada u noqotay ayaan rabnaa haweenku saaad uga qayb qaadateen inaad mar labaad iyo mar saddexaadba uga qayb qaadataan hawsha aad wadeen aad sii wadaano sii liba jibaartaan intaa kadib waxaan u baahannahay inaynu ka shaqayno garoowe midnimadeeda iyo wadajirkeeda inaan ka shaqayno sidii ay u hirgeli lahayd doorashada saddexda degme ee dhiman waxaana ukumaday saraakiisha wasaaradda hanraabta iyo bilaantii kuqaybgeliyay kulanka iyo weliba iyo ku hadaleena sidii uun aragayan in lagu shaqeeya midnimada iyo nabadda bilaanta kulankan ayaa qaban qaabaday wasaaradda hanraabta puntland iyagooya xilaa hanraabta puntland lankabaad inay qeyb ku qaadaan horumarinta nabadda iyo midnimada guud ahaana puntland ujeeddada aan isugu nimid oo haweenka reer puntland isugu yimaadeenna waxay tahay barnaamijkii aan inaan kaga hadalno arrimaha amniga iyo nabadgelyada maadaama haweenka caruurta waayeelka dadka baahiyaha gaarkaa dhammaantood ay yihiin dad nugul ah haddeer ma ogin dagaal jira iyo qoryo rakiban laakiin waxaan rabnaa inaan wax walba aan kaalinteenna ka buuxino saad ogtihiin wasaaradda haweenku waxay ku hadashaa afka haweenka iyo caruurta puntland ayadaana representative uga ah oo sbiakar uga ah wixii haweenkii caruurta ah ujeedada aan isugu nimi waa taas barnaamijka madashaan isugu imaanay ama saaka isugu imaanay waxay ahayd amniga iyo nabadda ee dowladda puntland anagu marna waxaan nahay aqoon-yahankii bulshada marna waxaan nahay mas-uuliyiintii bulshada marna waxaan nahay dhallinyaradii bulshada xaqiiqatan dowladda puntland shan iyo labaatanka sano ay jirto waxaanu kusoo caanamaalaynay nabad nabaddana wax ka muhiimsan ma leh soomaali waxay dhahdaa nabad baa naasnanuga leh mar kalena soomaalidu waxay dhahdaa intay nabada jirtaa ninba laba nin la egyahay taa micnaheedu waxay tahay nabaddu inaysan jirin wax ka muhiimsan ama lamida oo nolosha biniaadanka looga baahan yahay haddaysan nabad jirin maana yeelanayn ganacsiyadan maana yeelanayn dhulalkan quruxda badan ma aanan dhisnayn dhulka nabaddu haddaba waxay tiir u tahay noolaashaheena iyo ina annaga caruurteena iyo bulshadeenu ay noolaato horumar kastana gaarno nabadaa muhiim noo ah weyaan dumarkii carruurtan waxaa uma adkaysan karaan dad masaakiinaan nahay marka dowladda iyo siyaasaduna waa iska heshiin doontaa heshiis baan wadankaas ku soo dhammaan doonaa insha allah marka aad baan mahadcelinaynaa wasaaradda haweenka waxaa la rabay hadda ka hor inay dumarada isu keento in wacyigelin la sameeyo in maxaan ku dhahaa la isweydaarsado waxa weeyaan waxa tala unbaa ka soo bixi lahayd
aad baan ugu faraxsanahay wasaaradda haweenka inay noo qabato shir aada u qurux badan oo ka hadlaya nabadda nabaddu waataan ku seexanno wax ku baranno ku soo kacno heerkaasaan ku gaarnay jaamiciyiinaan ku nahay nabad haddaysan jirinna nolol maysan jirteen waxaa halkaynu isugu nimi nabadaynta maanta xoogaaga yaroo xurgubta oo jirta inay ilaahay subxaana wa tacaala uu inaga qaboojiyo